magaalada Guraceel ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan konton arday oo baratay luuqadda Ingiriiska iyo culuumta kombiyuutarka isla markaana ka aflaxday macadka Admo. Munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka macadka, bahda waxbarashada, macalimiin, waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada. Maamulaha macadka Admo, Macalin Cali Cabdi Maxamed, ayaa ka warbixiyay heerarka ay soo mareen ardaydan.
admo waa kuma admo waa macad hormuud u ah waxbarashada gobolka kuna caan ah bixinta barnaamijyo tayo sare leh oo dhinacya- dhinacyada luuqadda iyo kombiyuutarka ayaan gaar lana waa macad hormuud iyo horseed u ah deegaanka caawana waxaan u joognaa oo xafladeynta iyo dafcaddii labaad Een, macadku wuxuu leeyahay macalimiin khibrad u leh welibana wuxuu macadka gaar leeyahay manhaj casri ah iyo waxbarasho tayo sare leh adma institute adma ka adma ahaan marka wuxuu sumcad iyo kalsooni ku leeyahay bulshada iyo waalidiinta iyo hay-adaha kale ee waxbarashada ka shaqeeya waxa uuna leeyahay horumarinta xirfadaha dhalinyarada iyo abuurista jiil aqoon iyo anshax leh kuwaasoo dalkooda wax u tara gabagabadii gabagabadii waxaan mar kale leeyahay ardayda qalin jabinaysa hambalyo hambalyo hambalyo Qaar ka mid ah marti ka soo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey maamulka macadka Admo.
oo ardaydooda u hambariyeeyey bahda admar u mahadceliyey waxaan halkan naaga mahadcelinayaa dhammaan macalimiinta iyo maamulaha iskuulka adma waxaa kaloon u mahadcelinayaa ardayda halkan ka qalin bedelanayda hambalyo hambalyo hambalyo waxaan u mahadcelinayaa dhammaan waalidiinta marti sharafta inta meeshaan kusoo casuuman oo dhan dhankooda mas-uuliyiin ka socday jaamacadda somerfield ee galmudug ouna hoggaan u ahaa guddoomiyaha jaamacadda somerfield ee galmudug macalin shaafici cabdulaahi maxamed diirshe sunni ayaa halkaasi ka hadlay waalidka waxaan leeyahay qo- waxa- soomaalidu waxay dhahaan nin walba wixii uu cuno uu ciidamiyaa taasoo midda ugu dambeeyda waalidka ardaydiinna iyo ilmaha aad dhasheen haddii aanan lacag badan aanan gelin hadhow waxba ka soo bixi maayaan ilmaha waxbarashadooda lacagha loo quuro inaad maantay inaad labiskooda iyo isteelkooda iyo teleefon qurux badan in loo gado waxaa aniga aaminsanahay waxaa ka muhiimsan in maskaxdiisa iyo aqoontiisa la dhiso maxaa yeelay hadhow taleefonka ugu qaalisan asagaa gadanaya ee nolosha ugu qaalisan asagaa aadaya laakiin haddii ee, aadan gelin waxbarashadiisii tayo oo aadan waalidka qaar waxaa laga yaabaaba haddii oo iskoolkii aad inay dhahaan war waxaan kalo maxaa waaye annaga waa ognaa wa- wacyiga waalidkana meesha maraayo waalid marka waxaan idin leenahay ardayda lacag badan hala geliyo waa ogtihin soomaalidu waxay dhahdaa nin walba wixii uu cuno ciidamiyaa haddii maanta cunugaaga lacag badan aada gelin berri inuu meel gaaro oo meel sare gaaro laga sugi maayo weliba meelaha tayada leh een, hala geeyo qodobka aan kusoo gogoyaha wuxuu yahay een, maadigaan in la barto way fiican tahay ee, laakiin diintu waa muhiim dad islaam ahaan nahay haddii diinta islaamkii aan- ardaydii aan la barin oo caruurta aysa baran waxaa imaanaysa mataqaanaa in qofkii uu noqdo een, qof jaha wanaagsan inuu noqdo marka hadda intaa dhallinyaratihiin oo aad inirjahaydaan waxaa waaye diinta ilaahay barta waa meesantihiin sharafaa leeyihiin guulaysta dhammaantiin insha allah meel sare aan idin rajeynaya waa meesantihiin Dufcadan waa dufcadii labaad ee ka aflaxdo macadka, tababarada iyo luuqadaha ee Admo ee magaalada Guraceel tani markii la aasaasay.